wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka jubbaland ayaa si rasmi ah ula wareegtay iskuulka ganaane ee magaalada kismaayo kaasi oo ay siddeed iyo toban sano ay maamuleysay hay-adda kafaalo oo ka shaqeysa arrimaha waxbarashada munaasabadda wareejinta iskuulka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland wasiirka waxbarashada jubbaland maamulka iskuulka iyo marti sharaf kale oo munaasabadda lagu soo casuumay maamulaha hay-adda kafaalo khadar cabdikhani ayaa sharaxay marxaladihii uu soo maray iskuulka inta ay gacanta ku hayeen agoon ah baan ku bilownay agoontan waa garanaysaana waxaa sababay dagaalkii sokeeya kowka ah boqolkii agoonka ahaa maanta waxaan ku faraxsannahay inay mas-uuliyiin kala duwan maanta ay yihiin iyagoo iskoolashiibyo ka kala helay dalka dibadiisa maanta iskuulkii boqolka ka soo bilowday heer waxaan soo gaarsiinay maraaxil badan uu soo maray mar aan dhisanay isaga oo dayactiranay mar aan keenanay agabyo iyo waxbarasho manaahij international ah intaysan wasaaraduhu aysan samayn curriculumkan hadda aan ku shaqaynanay marna waxaan soo marnay inaan masjid ka dhex dhisno oo saad ogtihiin masaajidka ma dhex dhisnay wareejino oo ammaanadaas qof waliba uu wareejiyey ilaahi subxaana watacaalana waa ammaano lagu wareejiyey annaguna ammaanadaas hadda wasiirka iyo wasaaradda ayaan ku wareejinanaa waxaana rajaynaynaa aaminsannahayna meesh maanta uu joogo meel kasii wanaagsan wasaaraddu inay geyn doonto dhanka kale gudoomiyaha magaalada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed ayaa ku ammaanay maamulaha hay-adda kafaalo sida ay ugu heelan yihiin islamarkaasina ay uga qayb qaataan horumarinta waxbarashada deegaanada maamulka jubbaland iskuulaadka dowladda inay ku wareegaan gacanta dowladda si aynu u helno waxbarasho jaban tayana leh waa laga maarmaan dowlad baynu nahay uu soo dhammaaday xilligii qabaligu anu dhowrta yar baa ku celiyey furihii iskuulka ganaa noqday iyo kafaala waxaan rajaynayaa kuwa kale dhegaysanayaan fariintu gaartayna inay wadadaas maraan oo bilaa shuruudda ku dhacday wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka jubbaland cabdinaasir seeraar maax ayaa sheegay in ay ku dadaalayaan sidii loo yegleeli lahaa goobo waxbarasho oo bilaash ah kuwaasi oo dadka danyarta ay ka faa'iidaystaan u mahad celinayaa runtii kafaalo oo khadar maanta nagala joogo khadar waa mahadsan tahay annaga ka wasaarad ahaan mas-uuliyadda iyo ammaanada hayseen maan la wareegnay ama waxaan ku noqon doonaa dad ku ceebooba ama dad lagu ammaanaan noqon doonaa berrito hadduu laa yidhaahdo iskuulkaas sababtoo ah meesha hadda uu yaallo waxaan rabnaa in berrito maanta ninkii gaadhaa maalinteeda kale sanadkan inaad ka waraysan hadduu laa yidhaahdo insha allahu waa in noqoto iskuulkaas un uu noqdo sidai uu ahaan jiray hadda looga sheekeeyey iskuul moodhala oo ardada iyo bilicdiisa iyo intuba runtii iyo maamulkiisa intuba uu noqdo iskuul qurux badan waa ku mahadsantihiin waxaan soo jeedinayaa oan ka codsanayaa dadka maqli doona ee dhegaysan doona kiliibkan iskuullo badan oo dowladda soomaaliya ay lahayd baa jira runtii waanu ka wada hadalnay rag fara badan oo hadda halkan fadhiya in kaleba sida uu khadar u wareejiyey ee kafaalo iskuulaadka waxaan rabnaa gacanta dowladda in lagu soo celiyo wasaaradda waxbarashada maamulka jubbaland ayaa waddo dadaalo lagu horumarinayo waxbarashada deegaanada maamulka jubbaland iyo egleelidda goobo waxbarasho oo si bilaash ah carruurta danyartu wax uga bartaan